gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sadma maxamuud macalin cabdulle ayaa shir jaraa'id oo ku qabtay xarunta sodoma lacagga dhan toddoba boqol oo kun oo ku wareejiyey guddiga gurmadka abaaraha ee gobolka taasi oo loogu talagalay dadka ay abaaruhu ku saameeyeen ee ku nool gobolka owdal munaasabadaasi waxaa ku wehlinayay wasiiro xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya kana soo jeeda deegaanada ay abaartu sida ba-an u saameysay munaasabadan ayaa timid kadib markii dhowaan golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ay dadka reer owdal ugu yabooheen lacag dhan shan boqol oo kun sidoo kale maamulka gobolka banaadir ayaa dhankooda ku deeqay lacag dhan laba boqol oo kun oo doolara gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibinka qaranka soomaaliyeed oo sadma maxamuud macalin cabdulle ayaa caddeeyey in lacagtaasi lagu wareejiyey guddiga gurmadka abaaraha ee gobolka awdal si ay u gaarsiiyaan dadka u baahan gurmadka deg dega ah isagoona hadalkiisa raaciyey in lacagtaasi aysan ku filnayn reer awdal loona baahan yahay in dadaalka gurmadka la sii labajibaaro
wasiirada sharafta badan xildhibaanada ka soo jeedo gobolada abaartu ay saameysay gobolka owdal tiimka sodma waxaan rabaa runtii inaan maanta halkaan ka caddeeyo inaan wareejinayno lacagtii dowladda soomaaliya ay ugu talagashay abaarta goboladaas ku dhifatay runtii aadka u xooganeed oo runtii saameynta ba-an samaysay lacagtaasoo runtii gaarayso ilaa iyo toddoba boqoloo kun shan boqoloo xukuumaddu ay bixisay iyo laba boqoloo ay bixisay maamulka gobolka banaadir dabcan lacagtaasi kuma filna xaaladda meeshaasi ka jirto laakiin waa bilow dabcan howlo kalen toddoba jiri doonaan ganacsatadii culimadii cid kastaahiba waan u yeernay inay runtii kaga qayb qaadato waxaan rajeynaynaa maalmaha soo socdaa inay waxyaabo kalentoodo iidan la wareejina la arko marka waxaan rabaa runtii inaan idiin mahad celiyo dadaalka runtii adag ood runtii qabateen iyo garab istaaga aad hay-adda u muujiseen waadna ku mahadsan tihiin lacagtaasi waxaan rajeynaynaa in dadka loogu talagalay sideedii ay u gaarto dabcan waxa uun lagu wareejiyey guddiga loogu talagalay inay shaqadaas ku qabtaan abaarta gobolka odal marka aada iyo aada umahadsantihiin wasiiradiina sharafta le soo dhawaada ku soo dhawaada xarunta hay-adda maareynta musiibooyinka aadaan idinkaga mahad celinayna hay-adda maareynta musiibinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa wado dadaalo xoog leh oo lagu garab istaagayo dadka abaaruhu ku saameyn ku nool gobolada dalka soomaaliya